bismillaahi araxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka sidaan la wada soconno dalka lubnaan waxa uu ka mid yahay dhulka la isku yidhaahda shaam oo ay falastiinna qayb ka tahay waxa uu dalkani sidaasi darteed ka mid yahay dalalka xuduud beenaadkala leh dhulka gumaysiga ku jira ee falastiin waxaa dalkani ka dhisan oo saldhiguu u yahay ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah kaasoo ka mida ururada ugu waaweyn ee shiicada islamarkaana ka amar qaata ninka lagu magacaabo ayatullah khumeyni oo ah hogaamiyaha jamhuuriyadda shiicada ee iiraan tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza ee ay yuhuudda ku xasuuqayaan muslimiinta halkaasi ku nool waxa uu ururka shiiciga ah ee degan dalka lubnaan qaaday tallaabooyin uu isaga dhigayo mid uu ku garab taagan yahay reer khaza inta badanna tallaabooyinkaasi waxa ay ahaayeen kuwo dhoola tus iyo ismuujin ah oo aan ka badnayn inay tusaale ahaan qarxiyaan kaamirooyinka ku dheggan xuduud beenaadka dalalka lubnaan iyo dhulka la heysta ee filistiin laakiin waayadii u dambeysay maamulka yuhuudda oo ku soo jabay dagaalka khaza waxna ka keeni waayey ujeedooyinkii uu horey u sheegtay oo ka dhignaa burburinta kooxaha muqaawamada iyo soo furashada maxaabiista ayaa xoogga soo saaray jihada lubnaan iyadoo ay falanqeeyayaashu tilmaamayaan inay yuhuuddu doonayaan in fashilka ka soo wajahay khaza ay ku qariyaan xasuuq hor leh oo ay ka geystaan dalka lubnaan ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu iyo wasiirkiisa dagaalka yuwaaf galanti ayaa marar badan sheegay gaar ahaan bilooyinkii lasoo dhaafay in culayska dagaalka khaza uu u soo wareegi doono dalka lubnaan maadaama jihadaasi ay yuhuudda ka haystaan culaysyo ay ka mid yihiin in badi dadka yuhuudda ee deganaa waqooyiga filistiin ay ka barakacayaan deegaanadooda iyagoo ka baqanaya sawaariikhda laga soo tuuro dhanka lubnaan qorshaha yuhuudda ee ka dhanka ah lubnaan waxa ay gogolxaar uga dhigeen weeraradii caanka ahaa ee beegsaday isgaarsiinta ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah kaasoo sida muuqata lagu doonayay in indhaha looga rido ururka dabcan weerarkaasi xajmiga uu lahaa iyo culayska uu ku sababay ururka shiiciga ah may qarsan oo hogaamiyaha ururkan ninka lagu magacaabo xasan nasrullah ayaa kelimad ujeediyey ku sheegay inay la kulmeen darba culus balse aanu weli lumin tawaasunkooda sidii lala rabayna aanu xaalku noqon waxay sidoo kale yuhuudda qaadeen tallaabo xigtay weeraradii isgaarsiinta taasoo ahayd inay duqaymo ku dilaan hogaamiyayaashii milatariga ee ugu waaweynaa ururka kuwaasoo lagu dilay xaafadda koonfureed ee magaalada bayruut oo ah caasimadda waddanka lubnaan waxaana ugu caansanaa hogaamiyayaashaasi ninka lagu magacaabo ibraahim caqiil oo ahaa madaxii guutada gaarka u tababaran ee ururka oo lagu magacaabo alridwaan waxaa xigtay duqaymo waaweyn oo soo bilowday laba maalin ka hor kuwaasoo inta badan beegsanayay deegaanada dhaca koonfurta dalka lubnaan halkaasoo ay yuhuuddu ku doodayaan inay tahay goobaha laga soo tuuro sawaariikhda beegsanaya deegaanada ku jira gumaysiga ee dhulka filistiin diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa si aan kala sooc lahayn u beegsanaya ilaa iminka deegaanada koonfureed ee dhaca dalka lubnaan gaar ahaana magaalooyinka waaweyn ee halkaasi ku yaala oo ay ka mid tahay suur iyo baclabag waxaana mahaasi ay dhaliyeen waxyeello xoogan oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo soo gaartay dadka muslimiinta ee reer lubnaan inkastoo yuhuudda si la mida wixii ay ka geysteen khaza ay isku dayayaan in dadka ay dilayaan oo dhammi ay ka dhigaan inay yihiin dagaalyahano hubaysan oo ururka shiicada ka tirsan haddana xaqiiqadu waxa ay tahay in badi dadka lalaynaya ay yihiin dad shacab ah oo ay ka mid yihiin caruur iyo haween aan waxba galabsan saacadba saacadda ka dambaysa duqaymaha ay yuhuuddu geysanayaan waxa ay gallaafanayaan nolosha dad badan oo shacab ah khasaaraha ayaana sii kordhaya oo hadda ku dhowaad lix boqol oo ruux oo shacab ah ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen halka dhaawacyadu ay kor u dhaafayaan ilaa kun iyo siddeed boqol oo ruux kuwaasoo la dhigay isbitaallada caafimaadka ee dalka lubnaan waxaa dhanka kala jira barakac xoogan oo ay samaynayaan dadka reer lubnaan oo madaxda ciidamada yuhuudda ayaa baraha bulshada ku faafiyey muuqaalo ay digniin ugu dirayaan dadka degan koonfurta lubnaan iyagoo ugu baaqaya inay ka qaxaan deegaanadaas oo la beegsan karo wakhti weliba tani ayaana ka mid a dagaalka xagga nafsiga ah ee ay yuhuuddu qaadayaan iyadoo weliba ay xusid mudan tahay in digniinahani lagu jeedinayay luuqadda carabiga si ay dadku si fudud ugu fahmaan tani waxay abuurtay marka inay dad badani ka soo qaxaan koonfurta lubnaan oo ay soo maciinbidaan deegaanada kale ee aanay duqaymuhu si xowli ah uga soconin taasoo dhalisay ciriiri xoog leh in laga dareemo magaalooyinka qaar waxaa sidoo kale jira in dadka qaar ay bilaabeen inay u barakacaan dalalka dariska la ah lubnaan sida suuriya oo kale oo waxa ay noqotay bilcagsi sannado ka hor oo suuriya ayay dadku ka soo qaxi jireen iyagoo ka soo cararaya duqaymaha iiraan iyo ruushka haddase reer lubnaan ayaa u barakacaya dhanka dalka suuriya inkastoo weli aan la haynin tirakoob rasmi ah oo la xiriira dadka barakacay haddana gudaha iyo dibadda dad badan ayaa u barakacay sida ay tilmaamayaan ilaha rasmiga ah ee dalka lubnaan sidoo kale maamulka nusayriyada ee suuriya ayaa sheegay in deegaanada uu gacanta ku hayo ay soo gaareen dad kasoo barakacay duqeymaha dalka lubnaan ra-iisul wasaaraha yuhuudda ninka lagu magacaabo benyamin netanyahu waxa uu sheegay in duqeymaha ay sii socon doonaan ilaa ay xaqiijinayaan hadafkooda sida uu sheegay oo ah inay burburiyaan awoodda ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah sida uu hadalka u dhigay netanyahu haddii aanu ka hadalno dhanka ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah waxay sawaariikhda nuuca ridada dheer ku garaacayaan maalmihii lasoo dhaafay deegaanada dhaca cumqiga hoose ee dhulka falastiin ee gumaysiga ku jira yahuudduna haystaan meelaha ay gantaalada ku dhaceen waxaa ka mid a magaalooyinka xayfa dabriya iyo talaabiib oo ah caasimadda maamulka yuhuudda aljaliil iyo meelo kale waxaana ay sidoo kale duqeymuhu beegsanayaan xarumo milatari markii ugu horreysay warsaakay ka soo baxay ururka shiiciga ah ee degan dalka lubnaan waxaa lagu sheegay inay gantaallo ku garaaceen xarun ay degan yihiin sirdoonka muusaadka yuhuudda oo ku taalla magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka yuhuudda inkastoo aan la xaqiijin karin dhabnimada warkan haddana warbaahinta maamulka yuhuudda waxa ay tilmaameen in manduumada difaaca ee magaalada talaabiib ay ka hortagtay gantaal laga soo tuuray dalka lubnaan sida ay warka u dhigeen shaqadii garoonka bingorion ee magaalada talaabiib ayaa hakad ku jirta maadaama ay xaaladdu tahay mid dagaal dadka yuhuudda ah ayaana la nool cabsi inta badanna waxa ay ku hoos jiraan dhufaysyada dhulka hoostiisa laga qoday magaalooyin badanna waxaa ka daaran qalabyada kediga gantaalada iyo sawaariikhda dowladda iiraan oo taageerta ururka shiiciga ah ee degan dalka lubnaan ayaanan ilaa iyo hadda qaadin wax tallaabo ah marka laga reebo cambaarayn waxaana dadka qaar ay tilmaamayaan in xilligaani iiraan aanay diyaar u ahayn inay wajahdo maraykanka ama yuhuudda ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah sida ay badi dadku la socdaan inkastoo xilligaani isu muujinayo inuu garab taagan yahay reer khaza tanina ay ka tahay ajando siyaasadeed oo keliya waxaa gacmihiisa ka qoyan dhiigga malaayiin ruux oo muslimiin sunniyiin ah oo ku nool dalalka suuriya iyo lubnaan suuriya ayaa ugu daran oo dagaalyahanada ururkan ayaa wixii ka dambeeyey labakunkoobytobankii waxa ay ka barbar dagaalamayeen maleeshiyaadka nusayriyada iyagoo ku kacay xasuuq iyo gabadfallo argagax badan oo ay u geysteen muslimiinta shaam ilaa iyo iminkana dagaalyahano ayaa ururkani ka jooga dalka suuriya gebagabadii xaaladda dalka lubnaan ayaa weli kacsan duqeymo ayaa meelaha qaar ka dhacaya waxaana dhici karta inay xaaladdu faraha ka baxdo sidoo kale waxaa suuragal ah in reer galbeedka iyo qolyaha gadaal ka taagan dhinacyada ishaya ay is-afgarad ku dhammeeyaan arrinta taagan xiisaddana aanay isku beddelin dagaal furan oo mandiqadda oo idil gilgila